نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga alandalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan sideed xuutiyiin ayaa ku geeriyooday iska horimaadyo culus oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta waddanka yemen in ka badan shan iyo labaatan askari ayaa ku dhintay weerar cusub oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe madaxweynihii hore ee waddanka muritaaniya oo kasoo muuqday maxkamad ku taalla magaalada nawakshod iyo eedeymo culus oo loo haysto qodobadaas wixii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yowm
أرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar barakaysan saaka aroortii hore ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellaha dhexe sida uu idaacadda islaamiga al andalus u xaqiijiyey sheekh cabdulcasiis abu muscab afhayeenka ciidamada mujaahidiinta waxaa dagaalkaas lagu dilay sideed iyo labaatan ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta oo saraakiil ay ka mid ahaayeen sideedii bilood ee lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro cagmarin ah waxay ka fulinayeen gobollo dhaca koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya halkaasoo ay ku dileen boqolaal askari oo qaarkood ay soo tababareen dowladaha maraykanka iyo turkiga بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamul yowm ayaad dhegaysanaysaan malaayiin muslimiin ah oo ku dhaqan daafaha caalamka ayaa isku diyaarinaya inay gutaan fariidada soomka oo saacado kooban ay naga xigaan haddaba warbixin arrintaas ku aadan waxaa si ambaqaadaya nuur cali warsame abuusheyba
soonka waa tiirka afraad ee islaamka waana bishii uu soo degay qur-aanka kariimka ah allaha subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya soonka waajibnimadiisa waxa uu yidhi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون diyaargarowga muslimiinta ee ku aadan soo dhoweynta bisha barakaysan ee rabadaan waxa uu zaman kasta ahaa mid cajiib ah waxa ayna muslimiintu ahaayeen kuwo bishaan aada u soo dhoweeya iyagoo iftiimin jiray masaajida islamarkaana weyneyn jiray ramadaanka waxa ayna weheshan jireen bishan sidoo kale waxay lahaayeen caadaad waaweyn kuwaasoo ay ka mid yihiin xalaqaadka la isku xusuusiyo allah iyo barashada cilmiga sharciga ah marka lagu daro sharafka ruuxiga ah ee nolosha dadka muslimiinta lagu yaqaano oo ah qur-aanka kariimka ah maadaama bishan ay tahay bishii qur-aanka bisha ramadaan waxay muslimiintu ku soomaan inay bisha arkaan rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ku sooma bisha aragtideeda kuna afura aragtideeda sidaasi daraaddeed muslimiintu waxay ahaayeen kuwo ku dadaala aragtida bisha iyagoo sidoo kalena ku soomi jiray sheegidda qof ka mid a muslimiinta inuu arkay bisha kaasoo aan been lagu aqoonin ramadaanka ayaa mararka qaar ku soo aadaya cimilada oo wada daruur ah taasoo sababtaa inaan bisha la arkin dadka ayaana ku shakiya in la soomayo iyo in kale tusaalayaasha ugu xasaasisan arrintaa waxaa ka mid ah in dadka reer qarnaada ee andalus ay soomeen bishii rabadaan labaatan iyo lix maalmood sanadkii laba- sanadkii laba boqol iyo toddobadii hijiriyada taas ayaana sabab u ahayd in bilihii ka horreeyey ee rabadaanka ay daruuruhu aada u badnaayeen habeenkii labaatan iyo toddobaad ayay raadiyeen bisha iyadoo ay u soo muuqatay sida ayayna ku afureen madaxdii iyo khulafadii muslimiinta ayaa waxaa dhaqan u ahaa in markii la gaaro bisha barakaysan ee rabadaan ay ahaayeen kuwo qurxiyo oo eefiya masaajida iyo jaamacyada si ay dadku ugu cibaadaystaan waxaana tusaale u soo qaadan karnaa saxaabigii cumar binu khadaab allah ka raali noqda inuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee islaamka dhexdiisa masaajida ku hardha leyrarka cali bin abi taalib ayaa soo maray masjidka xili lagu guda jiray bisha barakaysan ee rabadaan islamarkaana uu ku dhex arkay leerarkii uu cumar ku xiray waxa uu yidhi alle ha u ifiyo cumar qabrigiisa sida uu inoogu ifiyey masaajideenna marka laga soo tago madaxda oo ku tartami jirtay inay qurxiyaan oo ay ifyaan jaamacyada si ay ugu diyaariyaan dadka ku tukanaya ayaa waxay ummadda muslimka jiilba jiilka ka dambeeya ay ku tartamaan acmaasha saalixa ah kumana sii jirto marka la gaaro bisha ramadaan taasoo ay kaga dayanayaan ficilkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa waxaana arrinkaasi ugu sarreeya qur-aanka kariimka cismaan al jawsani waxaa laga soo guuriyey kitaabkiisa tafsiirka ee sunanu siciid bin mansuur in taabiciga aswad bin yaziid al naqci uu ku dhammaysan jiray qur-aanka bisha rabadaan labadii habeenba mar kadibna waxa uu dhammaystiran jiray barnaamijtiisii maalinlaha ahaa oo ay ka buuxaan camal suuban oo wanaagsan in badan oo ka mid ah salafka iyo culimmadii waaweyneed ee muslimiinta waxay ahaayeen kuwo rabadaanka uu uga duwan yahay xaaladaha kale qaarkood waxay ahaayeen kuwo ka tafaruqa wax walba si ay uga faa'iidaystaan bisha fadliga badan ee rabadaan jihaadka oo ka mid ah acmaasha ugu fadliga badan ayay culimmadii hore ee muslimiinta marka la gaaro bisha rabadaan ay ku soomi jireen suquurta iyagoo muraabidiin ah islamarkaana hortaagan cadowgooda waxaana ka mid ahaa culimmadaas al-ma'muul alimaamu almaalikiy saxnuun attanuukhi iyo rafiiqiisa muusa bin mucaawiya alimaam saxnuun ayaa waxa uu yidhi waxaan ahayn kuwo ribaad ah kaga jiray monsatir oo ah dhufayska ku yiilay waqooyiga tunis dhanka baxrul mutawasit xilli lagu guda jiray bisha rabadaan waxaana la joognay jamaaco ka mid ah asxaabteena markii la gaaro toddobiy labaatanka bisha rabadaan waxa uu ahaa mid dadaalkiisa sii ballaariya habeenkii oo idil taagnaada sidoo kale culimmadii bisha rabadaan muraabidiinta waxaa ka mid ahaa alimaamu alcallaama almujaahida cabdulaahi bin mubaarak kaasoo kusoo caanbaxay ka qaybgalkiisii ee mucarakaadkii ay galeen cuhmaaniyiinta iyo jihaadkoodii ee ka dhanka ahaa bisandiyiinta iyo intii uu wakhtigu dheer oo ku sugnaa fuquurta waqooyi ee shaam isagoo hortaagan cadowgiisa ilaa ugu dambayntii uu geeriyooday isagoo ka soo laabtay dardos oo dhacda koonfurta turkiga xilli lagu guda jiray bisha rabadaan taariikhduna ku beegneed laba boqol siddeetan iyo kowdii hijiriyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo sheegay in bisha rabadaan uu ajar ku yahay mid labanlaab ah jihaadkuna uu ka mid yahay acmaasha ugu fadliga badan taasoo loo baahan yahay in laga faa'iidaysto sidoo kale waxyaabaha ugu ajarka badan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan waxaa ka mid ah in wax lala baxo masaakiintana la quudiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa dadka kan ugu deeqsisan isagoona ugu sii deeqsisanaa marka la gaaro bisha barakaysan ee rabadaan saxaabadii iyo maradii hore ee muslimiinta ayaa iyaguna bishan ahaa kuwo ay gacmahoodu furnaayeen waxaana ka mid ahaa abubakar sidiiq cumar bin khataab iyo cuhmaan bin cafaan dhammaantood allah ka wada raali noqdee waxaa sidoo kale tusaale u soo qaadan karnaa amiirkii muslimiinta ee tunis al caadil axmed bin moxamed al aqlab kaasoo habeen walba oo ka mid ah bisha rabadaan ka soo bixi jiray qasrigiisa isagoona ku dhex lugeyn jiray muslimiinta waxa uuna socdaalkiisii kasoo bilaabi jiray albaabka alrabiic waxa uuna sideeyey lacag aada u badan taasoo uu siin jiray ducafada iyo masaakiinta muslimiinta ilaa socdaalkiisa uu kusoo dhammeeyo masjidka jaamaca ah ee ku yaala khayrawaan khulafadii salaadiintii hore ee muslimiinta waxay ku dadaali jireen inay ka dhowrsadaan dulmiga cadaaladana ay ku dadaalaan dadkana ay u fududeeyaan arrimaha inta lagu guda jiro bisha rabadaan iyagoona ku dayanayay dadka iyaga ka horreeyey oo waxay wax waliba ku bixin jireen acmaasha khayriga ah waxay dadkii ku dhaqnaa baqhdaad u soo gudbiyeen ma'muun dacwad ah in ganacsatadu ay beega ku xadgudbaan markaa buu ma'muun waxa uu soo rogay amar oo ku joojinayo beega ganacsatadiina waxay u hoggaansameen amarkiisa dadkiina way ku raali noqdeen waxaana muhiim ah in dadka aan caqabad looga dhigin bisha maciishadana lagu qaaliyin inta lagu guda jiro ramadaanka haddii aynu u imaadno xagga waanooyinka majaalista wanaagsan iyo akhlaaqda inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxay salaf ku ahaayeen kuwo ku ammaanan iyagoo fadhiyadooda kusoo qaadan jiray axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxayna qaarkood ahaayeen kuwo akhriya kitaabka saxiixulbukhaariga iyadoo ay u soo xaadiri jireen jamaco aada u badan oo ka mid ah muslimiinta kuwani waa qaar ka mid ah madaahirta iyo dhaqamadii ay muslimiintu lahaayeen si ay u soo dhoweeyaan bishan fadliga badan ee ramadaan jiilashoodii iyo axwaashoodii kala duwaneydba waxayna noo caddaynaysaa in ummaddan ay ahayd mid aan aqoonin daalka iyo kagaabiska inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan xaaladahooda oo idil waxa ay u dhexeeyeen cibaado waxbixin tacliin masaajida camirid iyo inay ku tartamaan acmaasha wanaagsan sidaa ayayna ahaayeen kamana zuulin muslimiinta inay ahaadaan ilaa maanta
نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
qaybaha hore ee caalamul yoom ayaad dhegaysanaysaan iminka kusoo dhawaada xubinta guuxa dunida oo aalaab aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka bashiir muxiidiin aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida khasaare lixaadle ayaa ka dhashay duufaano xoogan oo ku dhuftay dalka malaawi oo ka mid ah wadamada dhaca qaaradda afrika ka gadaal markii deegaano badan ay ka dayeen roobab mihiigaan ah khasaaraha dhimasho inta la hubiyey waa afar boqol sagaashan iyo sagaal qof taas oo ah tirakoobkii ugu dambeeyey halka axadii ina dhaaftay tirakoobka lagu sheegay afar boqol toddobaatan iyo lix qof iyadoo lasoo warinayo barakac xoogan kooxaha gurmadka ayaa tirakoob ay soo saareen ku sheegay in tirada dadka barakacay ay kor u dhaafayaan shan boqol iyo siddeed kun laba boqol afartan iyo afar xubnood kuwaasoo si xowliyaha uga barakacay magaalooyin kala duwan guddoomiyaha waxaa loogu yeero hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dalka malaawi ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in la sameeyey xerooyin deg deg ah oo loo qorsheeyey in la dejiyo dadka soo barakacay kaamam kala dhisa ayuuna ku sheegay shan boqol soddon iyo afar kaam in ka badan kun saddex boqol soddon iyo laba qof ayaa la xaqiijiyey inay waxyaalo culus ka soo gaartay duufaanada ku dhufatay waddanka malaawi halka ay kooxaha gurmadka ah ay sheegeen in ilaa iyo iminkala la-yahay afar boqol toddoba iyo labaatan qof dowladda malaawi ayaa tirkoob ay soo saartay ku sheegtay in degmooyinka iyo magaalooyinka ay saameeyeen duufaanada ay gaarayaan ilaa iyo shan iyo toban magaalo kuwaasoo badi dhaca koonfurta halka qaarkoodna ay dhacaan bariga diyaarado aan duuliya lahayn ayaa weerar ku qaaday magaalada jankooy oo qayb ka ah jasiiradda karemiya ee waddanka yukrein jasiiradda weerarka la kulantay ayaa ka mid ah goobaha uu gacanta ku hayo ruushka wakaaladda wararka taas ma bixin faahfaahin ku aadan khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarkan xagga cirka ah balse waxay sheegtay inuu jiro burbur soo gaaray guryo ay deggan yihiin dad rayd ah iyo xarumo ganacsi taas ayaa intaa ku dartay in xaalad deg deg ah lagu soo rogay magaalada jankooy islamarkaana maamulka magaalada oo hoostaga xukuumadda moosko uu bilaabay baaritaano la xidhiidha qaabkii uu dhacay weerarka dhinaca kale sirdoonka wasaaradda difaaca ee ukrein ayaa bayaan uu soo saara ku sheegay in weerarkaasi xagga cirka ah uu sababay burbur xoogan oo soo gaaray gantaalada ruushka ee jankooy ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda moosko oo ku aadan weerarkan xagga cirka ah ee lagu beegsada magaalada ay maamusho marka laga soo tago xogta ay soo daabacday wakaaladda wararka ee taas jasiiradda karemiya waxay gacanta dowladda ruushka ku dhacday lixiyo tobankii maarso sannadkii labada kun afar iyo tobankii kadib markii loo qaaday afti hal dhinac ah oo ay xukuumadda muuska ku sheeganayso jasiiradda kadibna waxaa xukuumaddan cunaqabateymo ku soo rogay midooda yurub maraykanka iyo waddamo kale oo dhowr ah ugu dambeynna maleeshiyaadka xuu ugu dambeynna maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee yemen ayaa ku dhawaaqay inay dileen dhaawaceenna siddeed ka tirsan maleeshiyaadka shiicada xuutiyiinta ka gadaal iska horimaadyo ka dhacay gobolka tecis militariga xukuumadda taagta daran ee yemen ayaa sheegay iskuday weerar oo ay deegaanadooda kala kulmeen ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta kaas oo ahaa mid ay ku doonayeen inay ku soo afjaraan fariisimaha ciidamadu ay ku lahaayeen deegaanka quraab ee galbeedka magaalada ticis inkastoo uusan jirin ila madax bannaan haddana waxay militarigu sheegeen inay dileen ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta halka ay dhaawaceen ugu yaraan shan kale taliskan ayaa sidoo kale sheegay inay fashiliyeen iskuday ay xuutiyiinta ku doonayeen inay ku soo galaan nawaaxiga iskuulka lagu magacaabo maxamed cali cuhmaan oo dhaca bariga ticis dhegeystayaal xubintii guuxa dunida waa naga intaa aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka caalamulyoom iyo walaalka maxamed xasan alfaatix
نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay mu-asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa baahisay isdaar xiise badan oo ah xalqada labaad ee fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu soo bandhigo dacayaadka jihaadka ay ku hayaan kooxda riddada iyo culamaa suugeeda haddaba kusoo dhowaada warbixin aan kaga diyaarinay isdaarkaas macallin weyn oo muftiya mushrik iyo murtadyadii muufada meel kula cuna waa qaybtii labaad filimka loogu magac daray fadarhum wamaa yaftaruun kaasoo lagu soo bandhigayo dagaalka warbaahineed ee cadowga uu ku hayo islaamka iyo ehelkiisa iyo sida uu dagaalkaasi ugu kaashado aaladaha warbaahineed iyo culamaa usuuga loo igmaday dhaleeceynta iyo suurad xumaynta mujaahidiinta xalqadan ayaa si gaar ah diiradda u saartay doorka culamaa usuuga ay ku leeyihiin duulaanka saliibiyiinta iyo murtadiintu ay kusoo qaadeen dalkan muslimka ee soomaaliya qeybaha hore ee filimka alkataa'ib ayaa lagu soo bandhigay daraasaad ay soo saareen hay-adaha maraykanka kuwaasoo dowladda maraykanka loogu baaqayo inay dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta soomaaliya ay u isticmaalaan wadaad xumayaal huwan shaar diimeed balse sandareerta liidata ku iibsaday diinkooda kuwaasoo ka shaqaynaya in la sumcad dilo mujaahidiinta laguna tilmaamo magacyo xunxun xarunta la dagaalanka argagixisada ee westpoint ayaa daaha ka rogtay baahida ay gaaladu u qabaan in la helo culimo calooshuud ushaqaystayaal ah oo ay ka horgeeyaan aragtida mujaahidiinta una adeegsadaan gumaynta iyo qabsashada dhulalka muslimiinta warbixintu waxay tiri maraykanku waa inuu si taxadar leh oo aan la dareemayn u taageero hogaamiyeyaasha diinta islaamka iyo ururada la tartami kara kooxaha jihaadiga maraykanku wuxuu si qarsoodi ah u maalgelin karaa salafiyada qunyar socodka ee murji'ada ah sida madkhaliyiinta kuwaas oo awood u leh inay taageerayaasha mujaahidiinta wiiqaan ahna koox ka soo horjeeda dagaalka hubaysan sidoo kale hay-adda maraykanka ee rand ayaa warbixin ay soo saartay oo ciwaan looga dhigay burburinta kooxaha argagixisada ah waxay ku sheegtay in loo baahan yahay in la taageero lana tabantaabiyo ururada lagu kalsoon yahay sida dadka ku tilmaaman culimmada muslimiinta ama hogaamiyaasha qabaa'ilka kuwaas oo si adag uga hortagi kara brobagandada kooxaha jihaadiga kaalmada la siinayo dadka noocaas ah waa inay noqotaa mid dadban ama qarsoodi ah si loo ilaaliyo sumcaddooda iyo kalsoonidooda cabdiraxmaan cumar oo ka mid ahaa culamaa usuugii ka qayb galay shir ka dhacay gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa isna qiraya inay fulinayaan qorshaha dowladda saliibiyadda maraykanka sida aniga ila tahay waa inaan dhammaan ka wada qayb qaadanno fikraddan gaar ahaan soomaalida maraykanka waa inay ka qayb qaataan dadaalada dowladda maraykanka iyo beesha caalamka ay ka wadaan soomaaliya annaguna waxaynu nahay diyaar in aan ka qayb galno laakiin waxay u baahan tahay siyaasad aad looga fiirsaday si ay u hirgasho muuqaalka alkataa'ib wuxuu soo bandhigayaa sida culamo kusheega xukuumadda riddada ay u noqdeen kuwo u kiraysan madaxda murtadiinta ee ku caanbaxay fisqiga iyo fasaadka islamarkaana dadka u qurxiya baadilka ay ku taagan yihiin madaxdaas murtad cali wajiis oo ka mid ah wadaadada u fadwooda dowladda riddada ayaa madaxda soomaalida ku tilmaamaya dad lasoo xulay oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan bulshada soomaaliyeed xilli hadalkaasi uu ka dhinac muuqanayo hadallo iyo ficlo liddi ku ah diinta iyo dhaqanka oo ay sameynayaan madaxda uu ammaanayo sida inay u rukuucayaan bakhtiga saliibiyiinta ama ay dhunkanayaan dumarka ajinabiga ah ama ay ku hadaaqayaan erayo gaalnimo ah soomaaliya dadka madaxda u noqdoo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamdu waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray go-aankale saxaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka soomaaliyed isku xaq yihiin in halka ay isaga xaq yihiin waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabadh keliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii hadeed ay korigeed leedahay ee wax kale ay ka qaadayin waxaa jir jirtay in maxaa la odhan jiray الربع والثلث والخامس والجني فكر فتاته قال قف والكمل والكحك واسميهم حقوق ده مجموعة مجتمعة أما وارث وما يكبح عنا واسمه بروحي ما تكبر بيا وما تصور soomaaliya dadka madaxda u noqdoo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamdu annaga waxaan nimi marka islaan waan nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka maligin filimka ayaa sidoo kale soo bandhigaya isburinta iyo isbaraambarka hadallada madaxda dowladda ridada iyo culamaa usuuga kuwaasi oo afkii ay ku dhaleeceynayeen mujaahidiinta haddana ku ammaanaya taasoo ka tarjumaysay inay yihiin kuwo doolarka uu keliya uu ka hadalsiinayo oo aan lahayn mabda' iyo aragti ay ka ambaqaadaan kuna soo arooraan qaar ka mid ah mikrofonada ugu badan ee maanta cadowgu u adeegsado dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ayaa afkiisa isku burinaya waxaana soo muuqanaya xasan sheekh maxamuud oo sheegaya inay jiraan dad ku dhawaaqaya kelimadda towxiidka haddana sameynaya wax cagsi ku ah kelimadaas waxaana filimka isku lamaaninaya hadalkiisa iyo isagoo u rukuucaya cid aan allah ahayn laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah qof walba oo cabdullagu dhawaaqo saasuu salliga ula soo boodaya ama muxuu u dhammaystiraya shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas oo ku dhawaaqan kasoo horjeedu samaynaya mar kale ayuu soo muuqanayaa isagoo mar dhaleeceynaya mujaahidiinta marna ammaanaya shabaab naftiaan ammaanka helayn maalkiyaan ammaanka helayn dadkiyaan ammaanka helayn sharaftii iyo karaamadii cizigaan ammaanka helayn annaguna ma ammaangeliyohayno dadkii aan inaan ammaangelin aan u istaagin kuwa xunxunna kama celiyohayno xataa ammaanka noocaasa shabaabkaa lagu tilmaama meeshay joogaan isbaaro laguma dhigto gabdhahana laguma kufsado annagu kuwii kalena kama celiyohayno annagina ma dhaafano
dadka kasoo muuqanaya filimka waxaa ka mid ah murtad cali wajiis oo dastuurka dowladda ridada ku tilmaamaya mid ceebka saliim ah oo aan wax khalad a lahayn marna sheegaya inuu ku arkay saddex qodob oo gaalnimo ah dastuurka soomaaliya maanta ee wasaaradda wasiirka dhinacayga uu fadhiyo ay diyaarisay oo annagu culummada haddaana hay-adaha culummada kala duwan iyo madaxda sare culummada aan akhrinay guddiga muraajacaynayana aan ka mid nahay dastuurkaas isaga ah aad baan ugu qanacsannahay ilaa hadda sida loo wado boqol kiiba boqol wadda saxa ayuu ku socdaa xeer ciqaabeed oo talaan leeyahay in la xuguntamo waa daaquud ataxaakum ila daaquud waa maxaad ka qabtaa dastuurka kumeel gaarka ah ee dowladda saddex kufriyaa ku dhex jira gaalnimo dastuurkaas isaga ah aad baan ugu qanacsannahay ilaa hadda sida loo wado boqol kiiba boqol wadda saxa ayuu ku socdaa mar kale ayuu soo muuqanayaa isagoo dhaleecinaya mujaahidiinta mar kalena afkii uu ku aflagaadeeyey ku ammaanaya sideeda waa nimankan khawaarijta ah dadka diin ahaan iyo dowlad ahaan iyo amni ahaan iyo xataa xoolahoodii dhacaan iyo dhib o dhan bay ku sameeyeen waxaa la rabaa marka haddii la rafaco oo nimankaas laga xoreeyo in wax ka khayr badan lagu bedelo qodobka saddexaadna waxa waaye shalay cadaalad darre ay dalku xukumayeen maxkamadda beenbeenaday samaysteen oo dadka waxay rabaan ay ku samaynayaan oo qofka markay iyagu danka leeyihiin ay dhacayaan xoolaha ka dhacayaan ku ganaaxayaan ama dilayaan dadka qaarkood suuqa waxay geliyeen shabaabaa dadka eber ka dhigay ayaan been laydin sheegi soomaaliyo dhan isla shabaabka waxa wax dilaya ugu yaryaaba asagu waxay ku fiican yihiin meesha ay joogaan horto laandheer iyo laangaab iyo qabiil badan ee qabiil kuma jiro kama jiro waa arrin iijaabiya waay arrin fiican waay amni dhammaystiran habeenay maalinaad si xor u soconaysaa waxay ka mid tahay calaamadaha dowladnimada waa iijaabi waay arrintaas arrinta saddexaad oo ay ku fiican yihin waxaa ka mid ah shacaa'irta islaamka oo dhan aa laga fulinaya agtooda wax munkara lagama ogola izaalatu lmunkaraat waa iqaamatu shacaa'ir alislaamiya arrin qiimo badan waay beled iyo baadiyaba beled iyo baadiyaba raalli ahaada raalli ahaada shabaabka in la ammaano ragga qaarkood ma jecla laakiin iska safraano ha safraano arrinta afraad oo iyadana aad u fiican waxa waaye in ay shaciiradii jihaadka iyo gaaladirirka iyo argaaladan dhulkeena iyaga ma iskale iyo
sidaasi si la mida murtadka lagu magacaabo cabdiqani qorane oo ka mid ah culamaa usuuga mikrofoonka u ah saliibiyiinta xalane ayaa isna xumaan oo idil ku sheegaya mujaahidiinta dhanka kalena afkiisa ku ammaanaya nimankaa khawaarijta ah oo ay maanta nagala joogaan shabaab iyo wixii la halmaana waxaasu jihaadka nebiga ma aha salawatullahi wasalaamu caleyh waxaan islaam ahaynba waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuuganimo fulaynimo bahalnimo wax kastoo xun ku sheeg waxaan islaam ahayn dadkii oo u yaacahaya maxkamadaha shabaabka sababtu waa maxay iyagaa ka cadaalad badan kuwa dowladda waa ku mahadsan yihiin haddii cadaalad sameeyaan inay qalad sameeyeen looga inkiri mayo intaas wanaagsan oo ay ku dhaqaaqeen inay kaga fiicnaadeen dowladdii soomaaliyeed shay ka mid a ashyaada ay suubinayaan mahad bay ku leeyihiin waayo dalkay qayb ka yihiin dadka laga doonaya xalka inuu ay qayb ka noqdaan bayna ka mid yihiin shabaab waa muslimiina gaaladii baa kaaga fiican cadaalad wuxuu filimku intaasi ku darayaa in culuma kusheega xukuumadda ridada aysan keliya ku koobneen inay doolar ku qaataan ammaanta iyo dhodhoobidda baadilka ay ku taagan tahay xukuumadda ridada balse ay sidoo kale usii dheer tahay inay difaacaan qof waliba oo ku hadaaqa ereyo gaalnimo ah si ay uga dulqaadaan xukunka gaalnimada ah ee uu ku dhacay sharciga gaaladaa isla aadina adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaan maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur-aanka ahayd haddii aydan igu ilaalinayn gaalaa loo dhawaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartur idinkayda haysataa gudoomiyaha markii aan warsanay waxay nagu tiri arrimankan waa arriman oo sida aan u dhahay si aan ahayn iyo waxaan ula jeedaba loola jeeday loo faafiyey sida xaqiiqadu taha waxaa waay nagu tiri kow xeerka jinsiga ah tala mana la soo qaadin qorshahana ma alin golaha wasiiradana waaga ma ansixin wasaaradduna sooma gudbin barlamaankana sooma gaarin saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin ama inaan muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta gabadha kufsashada oo somaliland laga ansixiyey reer muqdisho rabaa inaan la hadlo oo puntland laga ansixiyey sababta aan reer muqdisho u diidantay in la ansixiyo oo nin walba minta uga soo qaylinaya isagoo sheekh hebel wata saa daraaddeed xeerkaas ma aana ka hadlin sida ay nagu tiri si caadifi ah waxaana iga keenay tiri waxaan rabay tiri culammada iyo dalka iyo dadkaba shareecada islaamka lagu dhowro adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaa gaalaa loo dhawaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartur idinkayda haysataa taas waxaan rabaa in dadku ay ka maarata ka bogsadaan kuna shaaftoobaan arrintaasina halkaasi ay ku dhammaato dee annaga dad badan oo culummada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyahooda faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan waxaa hadlayaa waa sheekh bashiir axmed salaad gudoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed waxaan kulankan kaga hadlahayaa mowduuc ku saabsan warkii iyo hadalkii uu ku hadlay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo soo duubta kulib aa leedahay yani khalad baa dhacay khalad baa laga fahmay anu saa uma jeedin anugu inta aa ku hadashay iyo muuqaalka aa soo duubtay iyo in aa ka cudurdaaranaysid wixii aa ku hadashay in uu yahay war la aqbali karo oo macquul ah marka cabdiraxmaan cabdishakuur haddii hadalkiisa uu leeyahay anugu saa uma jeedin in laga aqbalo arrintii waa soo dhoweynaynaa weliba aad waxaan uga baryaynaa culummada muxuu ahaaye kitaabka ay ay ay akrinayaan inay runta ka akriyaano ayna dhihin haweenku guri waayo meelay qur-aanka uga qorantaha annaga ma arkin haweenku guri waayo waa isku hal ilaahay nus iyo iyo ma abuurin qof buuxa caawiye aadan isku halay ahaayeen feeraan laga bixiyo waa been meelay ku taalla ma jirto inta waa idinla soo baranaynaa markaasaa idinla doodaynaa sheekh caligujiisi iyo anigaa halkaa istaagi doono oo oo ka hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo ansaxay xoogow eraygu yaraayo dutaraysada anoo aad u qiimaynaya xalimeerey waxay ka mid tahay dhaxalka ugu qiimaha badan oo soomaali maanta ay leedahay qof aqoon-yahana oo qiimo gal ah oo waxtar ah oo geesyada wa rag iyo dumar badanay wax badan dheer caalimkii soomaaliyeed ee sheekh shariife cabdinuur allah u naxariiste ayaa sheegaya in wadaadada dura jihaadka islamarkaana suurad xumeeya mujaahidiinta ay yihiin kuwa daba dhilif u ah cadowga islaamka qof alla qofkii aad ka maqashaan marka inuu jihaadka muslimiinta inay ka fadhiistaan iyo uu ugu baaqayo ama uu tashwiishinayo waa inaad ogaataan inuu yahay qof makhduuc ah ama qof maajuur ah ama waa qof la ijaartay oo muxuu ahaa u ah dabadhilif u ah acdaa'ul islaam u ah ama waa qof waswaas qaba marka dadka muslimiinta waxay u baahan yihiin in awood iyo waxoogaa la dareensiiyo oo la yidhaaho gaalada iska dhiciyo oo la dagaalamo iska celiyo la yidhaaho kaasay u baahan yihiin mooyaane warma dagaalami kartaan isdhiiba oo gaal isu dhiiba qofka ku yidhaaho qofkowna ha aqbali qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa tawjiihaad guud oo ku socda ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed oo loogu cadaynayo loogana digayo halista kuwa ka beeray dhabaha toosan waxaana mujaahidiinta ay bulshada u cadaynayaan inuu cad yahay dariiqa ay ku taagan yihiin qof waliba oo diyaar u ah inuu kala niqaashana ay soo dhaweynayaan maamulkan ridada ah ee magaca soomaaliyeed sheeganaya waxa aanu ku gaalaysiinayno waa wax noocad waa kitaabka allaah iyo sunnaha rasuulkay diideen dasaatiirta baadilkay qaateen iyo gaalada ay soo hoos gashadeen axkaamta ilaahay buriyeen iyo wax allaah wixii liitay oo dhan ee fisqi iyo xumaato ahaa ilaahay uu ku cadhoonayey waa ay la yimaadeen gaalada guumaysiga ah iyagana kadaalika dagaalkoodu waa noocad yahay waxaanuuna kula diriraynaa inay ilaahay shareecadiisiiba qaadan waayeen sunnihii rasuulkeennana ay qaadan waayeen iyo inay dhulkii aan joognay ee shareecada aan ku maamulaynay ee ilaahay kitaabkiisa ka rabnay ay ku soo duuleen kana- mana daynayno oo waa la dagaalamayna inta taasi suulaysa haddaba qof walba waxaa raba inuu gebagabada u ogaado hadalkaygu waxay tahay waxa weye annagu waxaan ku baaqaynaa ilaahay kitaabkiisa in la qaato oo shareecada islaamku ay noqoto ta keliya koonka xukunta ay noqoto oo ilaahay sharciga looga dambeeyo waxaan ku baaqaynaa in qof kasta oo muctad ah gaal kasta iyo murtad kasta oo muctada oo ku soo xadgudbaya ummadda karaamadeeda iyo sharafteeda in la difaaco oo laga hortago baanu ku baaqaynaa waxaanuna rabnaa ilahay raalli ahaantiisa inaan ku gaadhno oo ilaahay raalli naga noqdo oo sunnihii rasuulka aanu raacno sidaa ilaahay kula kulanno intaa wixii ka duwan ciddii haysaa waxaanu leenahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynay caalamul yowm sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا